kulan waxaan wanaagsan idilkiima dhegeystayaal gobolibada idaacadda kala socotaan subax wanaagsan habadiidinkaleen ee kusoo dhawaada xubintii wargeysada iyo waxibaa qoreen taariikhdu waxay ku beegan tahay labaiy labaatanka bisha mey sanadka labada kun labaatan iyo afar anigoo maxamed cali madoobe ee idinla socodsiinaya dhegeystayaal wargeyska daily nation idestandard ayaa miiska noo saara warbixinada gawaabeen ee qorayaan aan eegeyna ka hor intaan aanu gudbin qeybaha kale idaacadda waa subaxnimo arbacaah dhegeystayaal wargeyska daily nation oo diyan kurmara bogiisa koowaad wargeyska daily nation waxau kaga hadlaya warbixino ku saabsan madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gishaago ayuu diirada ku saaraya wargeyska halkan uu kaga hadlayo waxyaabaha kala duwan ee la xiriira gobolka mount kenya iyo sidoo kale si guudbo maamulka kenya kwanza iyo madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gishagwa ayuu wargeyska halkan kaga hadlaya waxaana wargeyska halkan uu kaga hadlayaa arrimaha la xiriira sawirka waxa uu soo qaatay halkan wargeyska mar uu la hadlayay shalay shacabka ismaamulka kirinyaga ayuu wargeyska halkan kaga hadlayaa gaar ahaana deegaanka la yiraahdo kinyaga waxaana wargeyska uu leeyahay halkan qaar ka mid a xubnaha ka soo jeedo ismaamulada xoolodhaqatada hogaamiyaasha gaar ahaan deegaanada yudunal gacan bidixeeye ayaa waxay ku dhaliilayaan madaxweyne ku-xigeenka dalka arrimaha la xiriira hadalkiisii dhowaan kasoo yaray ee ahaa nidaamka loo qeybsanayo dakhliga dowladda wargeyska warbixinadan iyo boga afraad iyo shanaad iyo lixaad iyo sideedaad uu ku qoriyaa madaxweyne ku-xigeenka dalka rigeeda gishagwa ayaa isaguna arrimahani kala duwan waxa uu sheegay in gobolka mount kenya ay ka faa-ideysanayaan islamarkaana nidaamka la yiraahdo one man one vote one shilling in ay tahay mid shacabka deegaankiisa isaga uu kasoo jeedo mount kenya ay ka faa-ideysanayaan isagoo sheegay in tirada dadka deegaanadaasi ku sugan ee ku nool ay badan yihiin taasi awgeedna la doonayo dakhliga soo galo inuu noqdo mid aada u badan oo loo barbardhigayo nidaamka la xiriiro tirada dadka halkaasi ku nool waxaana sidoo kale arrimahani uu wargeyska halkan uu kaga hadlayaa arrimaha la xiriira qaar ka mida xubnaha gobolka mount kenya kasoo jeeda oo ka tirsan maamulka kenya kwanza oo madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaada gishagwa ayaguna kasoo horjeeda islamarkaana u muuqda inay gacan bidixeynayaan sida isagu xulafadiisa ay sheegayaan ka hor doorashada labada kun labaatan iyo toddobada balse mister gishagwa isaga waxa uu sheegayaa in dadkaasi uu ku tilmaamayo inay yihiin dad oo khiyaanoolayaala islamarkaana uu garab taagaya madaxweynaha dalka william ruto bogga farshaan lix iyo sideed ayuu ku qoryaa salabakaooda wuxuu ku qoraya warbixinada kala duwan arrimahan kaga hadlaya wuxuu leeyay in ka badan konton shan boqoloo kun ayaa iyo oo fursado jaamacadaha iyo kollejyada ayaan dib aan fursado helaynin maadaama ardaydii aysan ku biirin ama aysan dooneynin inay ka qayb galaan kuliyadaha jaamacadaha kala duwan bogga labada ayuu ku qoraya warbixinadaasi oo dhamaystiran uu kaga hadlaya arrimahan la xiriira warbixinta dhanka iyo waxbarashada slbakood wuxuu ku qoray arrimaha waxbarashada kaga hadlaya wargeeska waxauu leeyahay ardayda dugsiyada kala duwan ee hoose loo yaqaano j s s macalimiintii oo dibadbax ku jira iyo ardaydii oo dhanka iyo waxbarashadoodii caqabad ay noqotay ayuu leeyahy wargeeska daily nation uu kaga hadlaya arrintan bogga labaadna wargeeska waxa uu ku qorayaa arrimaha la xiriira dhanka iyo ardaydaasi oo fursadahoodii waaye ay wargeeska halkan kaga hadlaya in ka badan shan boqol oo kun oo arday oo u fadhiistay imtixaanka sanadkii labada kun labaatan iyo saddexda k c c ee dugsiga afraad ayaan fursad loo siinin ama aan laga loo fidinin fursadda inay ku biiraan jaamacadaha iyo sidoo kale kolejyada iyadoo weliba taasina hoos ka ah nidaamka boqolkiiba boqol in ardayda jaamacadaha ay ku biiraan wargeeska halkan waxa uu kaga hadlayaa uu leeyahay warbixin ay soo saareen maamulka loo xil saaray in ardayda ay jaamacadahii kolejyada iyo macaahidda dowladda ay kala geeyaan ama ay u jiheeyaan ee loo yaqaano k u c c p s ayaa shalay waxay sheegeen in arday aada u tiro badan aysan weli ku biirin kuliyadaha jaamacadaha macaahidda dowladda wargeyska waxa uu halkan ku qorayaa dowladdu inaysan haynin nidaam ama xog rasmi ah oo tusayso ardaydaasi iyo nidaamka ay ugu kala biireen jaamacadaha balse waxaana uu leeyahay tiradu ayaa waxa ay wargeysku nirde uu qorayaa in shabakada k u c c p s ardaydan lix boqol soddon iyo ko kun toddoba boqol toban iyo sagaal aysan liiska ku jirin islamarkaana aysan ka qabaheen taasi oo maamulku ay sheegayaan in aysan ayagu ku biirin jaamacado kollejiyo ama macaahidda dowladda warbixinadani burgeeska bogga labaad ayuu ku qorayaa uu kaga hadlayo arrimahani kala duwan waxaana uu leeyahay in ardaydaasi ay mustaqbalkoodii waynayaan dhankay markii la dhaho in ay sii socdaan ay wax bartaan wargeeska warbixinadu halkan ku qorayo boga bogga kale wargeeska dhanka haddii aan eegno bogga afraad waxuu kaga hadlayaa arrimaha kala duwan ee ku saabsan madaxweyne ku-xigeenka dalka rigeeda gishaago ay wargeeska halkan kaga hadlayaa iyo sidoo kale sababta wargeeska uu leeyahay uu u yahay shaksi caqabad ku wajahaya gobolka mount kenya madaxweyne ku-xigeenka dalka dhowaan hadalkiisii soo yeeray ee la xiriiray in nidaamka one man one vote one shining lagu qaybsado dakhliga dowladda ayaa waxa ay suuro gelisiin hogaamiyaasha kala duwan ee isla gobolka mount kenya kasoo jeedo iyo kuwo kaleba ay taageeraan inradda ay kasoo horjeedaan oo iyagoo ku dhaliilaya madaxweyne ku-xigeenka dalka hadalka kasoo yeeray wargeeska waxa uu leeyahay halkan madaxweyne ku-xigeenka dalka markii uu kulan isugu yeeray gurigiisa rasmiga ee karen ku yaalo aniradde waxauu ka hadlayaa uu wargeeska halkan dib noo celiyey dhanka iyo sanadkii labadi kun labaatan iyo labadii oo madaxweynaha dalka haatan oo xilligaasi madaxweyne ku-xigeen ahaa uu dooranayay ku-xigeenkiisa oo waqti dheer ama saacado ay qaadatay ilaa iyo muddo toban iyo toddoba saacadood ka hor inta uusan ku dhawaaqin cidda ku-xigeen u noqoni lahayd wargeeska halkan uu kaga hadlay arrimahan uu leeyahay inta badan hogaamiyaasha iyo xildhibaanada gobolka mount kenya ayaa kasoo horjeeday madaxweyne ku-xigeenka dalka ergeeda gashagua inuu noqdo oo ku-xigeen u noqdo master ruto waxaana intooda badan ay doorbidayeen wasiirka arrimaha gudaha profesor kiduri kindiki oo ay doonayeen in uu noqdo shaksiga madaxweyne dalka william ruto u noqonayo ku-xigeen wargeeska arrimahan uu kaga hadlaya halkan iyadoo weliba xulufadiisa iyagu ay ku andacoonayaan inay jiraan xubno gobolka mount kenya kasoo jeeda iyo xulufada madaxweynaha dalka william ruto inay gacan bidixeynayaan madaxweynaha oo caqabad caniraada la carqaladeynayo xafiiskiisa iyadoo muddo toddobaadna uusan shacabku kasoo muuqan ama la arkin isagoo sheegay in uu wakti qaadanayay uu nasanayay wargeeska warbixinadan waxa uu ku qorayaa bogga afaraad wargeeska delination iyo shanaad iyadoo weliba kulamo kala duwan madaxweynaha xitaa uu joogay uusan uu ka maqnaa uusan qeyb kaheen taasina ay su-aala keentay oo lasweydiinayey halka uu madaxweyne ku-xigeenka ku maqan yahay wargeeska warbixintaasi bogga afraad iyo shanaad ayaad ugu tegeysaa daily nation dhegeysta warbixintaasi oo dhammaystiran dhankiisa bogga lixaad isla warbixinta madaxweyne ku-xigeenka ayuu ku qoraya uu leeyahay isagoo difaacay dhanka iyo muddadii uu maqnaa ama intii kulamadu kala duwana ee dadweynaha uu ka maqnaa ayaa waxa uu sheegayaa in uu wakti qaadanayay islamarkaana uu eegayay gobolka mount kenya dhibaatooyinka hayo iyo sidoo kale dhanka iyo wadanka si guud isagoo wakti qaadanaya taleefonkana xitaa uu iska damiyey siduu sheegay waxaana uu ku tilmaamay dadka isagoo kasoo horjeedo kuwo dadka anrade khiyaanolayaala madaxweyne ku-xigeenka dalka rigeeda gishagua ayaana weeraray xubnaha gobolka mount kenya kasoo jeeda ee doonaya in isagu ay carqaladeeyaan isagoo sheegay in hadafkiisuu yahay in madaxweyne ku-xigeenka madaxweynaha dalka william ruto uu taageero maadaama uu yahay ku-xigeenkiisa arrimaha siyaasadda labada kun labaatan iyo labada kun labaatan iyo toddobada iyo labada kun soddon iyo labadana waqti xadirkan aysan munaasab ahayn in laga hadlo hogaamintana dhanka eebe ay ka imaaneyso ayuu yiri iyadoo weliba jiraan xubno u muuqda inaysan ku qanacsaneen madaxweyne ku-xigeenka dalka gobolka mount kenya kasoo jeeda islamarkaana ka tirsan maamulka kenya kwanza geeska the standard haddii aan eegno bogiisa koowaad warbixino waxa uu kaga hadlayaa isla arrimahaasi ku saabsan ee maamulka kenya kwanza iyo madaxweynaha dalka rigaadi gishagwa madaxweynaha dalka william ruto iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa rigaadi gishagwa waxaana uu leeyahay wargeeska ciwaan kaga dhigay dib uu soo noqoshada tangatanga ayuu leeyahay wargeeska warbixinadan bogga farada ayuu ku qorayaa waxaana uu leeyahay madaxweyne ku-xigeenka dalka rigaadi gishagwa ayaa isagu shalay kulamo kala duwan waxa uu ku qabtay deegaanada kala duwan ee gobolka mount kenya iyadoo weliba madaxweynaha iyo qaar ka mid a golaha wasiirada iyo saraakiil sare iyaguna ay ku maqan yihiin wadanka mareykanka halkaasi oo si rasmi ah madaxweynaha dalka mareykanka joe biden uu acsuumay madaxweynaha dalka william ruto warbixinadan iyo halkan ka hadlaya wargeeska iyadoo ay u muuqato xubnaha kenya kwanza qaar ka mid a inay kasoo horjeedaan madaxweyne ku-xigeenka rigaadi gashagwa waxa uu ku qoray bogga faranta silboko warbixinada ku qoray waxaa kamid ah wargeyska warbixinada waxaa kaga hadlayaa waxaad mooda inay ka wada sameeyeen ardaydii aan aysan u suuroobin in jaamacadaha iyo kolejyada ay ku biiraan iyo wargeyska halkan kaga hadlaya ee imtixaanka u fadhiistay sanadkii labada kun labaatan iyo saddexda imtixaanka k c p k c a c bogga saddexaad ayuu ku qoraya isla bogga koowaad warbixinada ku qoray waxaa kamid ah warbixino kala duwan ee ku saabsan warbixino maamulka anrada xubnaha zimiya oo doonaya in baaritaano lagu sameeyo safarka madaxweynaha ee dalka mareykanka ayaa wargeyska halkan kaga hadlaya oo muddooyinkeenu soo dhaafnay tan iyo maalintii uu baxay muran dhalisay waxaana wararku ay sheegayaan in ku dhowaad laba boqoloo milyan oo shirinka dalka safarkiisa oo uu ku tegay keliya dalka mareykanka ay ku kaciso lacagtaas bogaf shanaad ayuunu ku qoraya wargeyska warbixintan uu kaga hadlay arrimahan kala duwan ee ku saabsan safarka madaxweynaha oo diyaarad khaasa ee ku tegay dalka mareykanka warbixinadaasi ayuu kaga hadlayaa wargeyska bogga labaad ayuunu ku qoraya arrimahani oo dhammaystiran uu kaga hadlayo wargeyska daily anrade the standard iyadoo dhammaystiran aad ku arkaysa dhegeyste xadmada inay ka wadaysaman yihiin wargeyska warbixinada kala duwan ee arrimahani bogga labaad anrade bogga saddexaad wargeyska arrintaasi maama xubnaha k u c c p s ay soo saareen iyo ardayda jaamacadaha iyo wargeyska halkan kaga hadlaya iyadoo dhammaystiran bogga saddexaad ayaad ugu tegaysa dhegeystayaal wararkan iyo warbixinadan kuwooda ugu muhiimsan wararkaiyaga ayaad ku maqli doontaan dhegeystayaal halkaas ayaanu ku saafeerayaa xubintii hadaleyntii wargeysada waad ku maasantiin dhegeysi keena nabaday kulan wacan wanaagsan idilkiima dhegeystayaal gobolweed idaacadda kala socotaan subax wanaagsan ama marka labadeedin kalen ee kusoo dhawaada barnaamijka hoggaan kasta taariikhdu waxay ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha mey sanadka labada kun labaatan iyo afar anigoo maxamed cali madoobe iyo maxidiin xasan ayaa barnaamijka si toosa halkan idinkaga soo jeedini doona dhegeystayaal barnaamijka waxaa soo saaray muxidiin xasan dhegeystayaal waxaana ku qaada dhigi doona hadduu la yiraahdo barnaamijka saaka oo ah subaxnimo arbaca ah barnaamijkan aan kaga hadalno subax walba arbaca arrimaha la xiriira dhanka iyo waxyaabaha wadanka ka taagan islamarkaana la hadal hayo aan kaga hadlaynaa dhanka iyo arrimaha qaadka ee ismaamulka mombasa iyo gobolka xeebta ayaan kaga hadli doonaa dhegeystayaal barnaamijka duwa la yiraahdo iyadoo weliba xildhibaanada magaalada ismaamulka mombasa ay doonayaan in gebi ahaanbo si dhammaystiran meesha looga saaro qaadka iyo mid ka mida noocyadiisa oo la yiraahdo muguka waxaana barnaamijka hadduu la yiraahdo qadka telefoonkan kula xiriiri doonaa mid ka mid a ganacsatada ismaamulka mombasa iyo si uu arrimahan aan wax oga weydino sharci dijiyaasha gobolka xeebta gaarahaan magaalada mombasa kasoo jeedo ayaa waxay doonayaan in gebi ahaanbo qaadka meesha laga saaro iyadoo weliba taasina dee dhanka kale loo geeyay qaadka in dad dhan ay ka ganacsadaan oo ay ku tiirsan yihiin ama beeraley dhan ay ku tiirsan yihiin oo dadka loo yaqaano meruda waxaana xildhibaanadan ayagu ay sheegayaan qaadkan inuu dhibaatooyin badan keensanayo islamarkaana uusan u wanaagsaneyn nolosha dadka kenyaanka dad badanna noloshooda uu caqabad ku noqday xili baarlamaanka ay kula hadlayeen maalintii talaadada toddobaadkii aanu kasoo gudubnay waxa ay sheegeen in loo baahan yahay nidaamka iyo sidoo kale xeerarka kala duwan ee maareynaya arrimaha qaadka la xiriira xildhibaanadaasina waxaa ka mid ah xildhibaanka deegaanka jangamwe cumar mwinyi gaagaarintani ayaa dood kala duwan dhalisay iyadoo weliba ay ku biireen qaar ka mida shacabka sidoo kale hogaamiyaasha dhanka diinta culummada magaalada mombasa oo ayaguna arrintani soo dhoweeyey iyagoo doonaya guddoomiyaha ismaamulkaasi mombasa inuu gebi ahaanba meesha ka saaro iibinta iibka qaadka iyo sidoo kale mid ka mid a noociisa loo yaqaano maguuka waxaana sidoo kale anrade guddoomiyaha iyo sidoo kale dhigiisa ismaamulka mombasa ismaamulka embu ay ka wada hadleen arrimaha la xiriira dhankaasi iyo sida loo sameyni lahay iyo nidaamka kala duwan ee la doonaya xeerarka inay u hogaansamaan shacabka dadka anrade ka ganacsanaya arrimaha qaadka la xiriira xidin
waa tahay maxamed ood ku mahadsan tahay waa hagaag dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hogaanka heystaa ha iska bedelin mowjada mowjada si aada oola socoto wararka iyo barnaamijyada idaacadda saaxiib yaal idaacadda heystaa f m codka gobolka waqooyi bariya ayaad naga dhegeysaneysaan oo aad ku mahadsantihiin la socodka dhegeysiga xulashada codka gobolka waqooyi bari waa tahay xildhibaanada kasoo jeeda gobolka xeebtaha ayaa baaq u diray in gebi ahaanba la mamnuuco qaadka iyo mugukaaga taasi oo keentay isku dhaca dhiigooda emeru lixda xildhibaan ee laga soo doortay ismaamulka mombasa ayaa ku andacoonaya in qaadka iyo mugukaaga ay burburiyeen nolosha dadka reer kenyaanka ah mudanayaasha oo talaadadii maanta warbixinta kula hadlay xarunta golaha shacabka ayaa sheegay in loo baahan yahay in wax ka bedel lagu sameeyo sharcigani si labada dalag misne qaadka ee lacagta cadaanka ah loo kala saaro iyo habka ay dadka way isticmaalaan mudanayaasha oo talaadadii maanta warbixinta kula hadlay talaadada shalay ahayd warbixinta kula hadlay xarunta golaha shacabka ayaa sheegay in loo baahan yahay in wax ka bedel lagu sameeyo sharcigani labadii labadii isbuucee haatana lasoo dhaafay xildhibaanka ka hadlay in qaadka iyo xildhibaanada ka hadlay in qaadka iyo mugukaaga laga mamnuuco ismaamulka xeebta ayaa waxaa ka mid ah xildhibaanka laga soo doortay likoni mishin boko wakiilka dumarka mombasa zamza moxamed xildhibaanka jonvu badi twalib xildhibaanka mvita machele moxamed iyo senatarka mombasa moxamed fiki hadallada xildhibaanada ayaa imaanaya kadib markii barasaabka ismaamulka mombasa cabdulsamad nasiir uu sheegay in la mamnuuco ganacsiga qaadka iyo mugukaaga ee ku dhow aagga ee iskuullada qaadka ayaa door muhiim ah ku yeeshay ganacsiga dalkani kenya iyadoo saameyn uu ku yeeshay wax ku biirinta in ka badan konton bilyan tani tan iyo markii dib loo bilaabay dhoofinta qaadka soomaaliya bishii luulyo sanadka kenya ayaa loo ogolaaday in ay ku tiirsanaato suuqa iibgeynta ee qaadka soomaaliya oo keliya kadib markii dalka u k oo ka mid ah ee wadamada sida weyn u iibsada badeecada ay mamnuuceen dhoofinta ee badeecada toban sano ee ka hor talaadadii shalay ahayd xildhibaanada ismaamulka mombasa ayaa sheegay in codsigooda uusan wax lug ah uu ku lahayn siyaasadda balse uu yahay ee wanaagga ee kenyaanka mboko ayaa ku andacooday in saameynta qaadka iyo mugukaaga ay tahay mid xun maadaama ay sababeen in dhallinyarada ay ku biiriyaan kooxaha dhibta ka geysta sida tuugada wax ka dhaca ismaamulkaasi ee mombasa maxamed
idadi ya kanta zinazobeba miraa na mogokaa ukiangalia ni kilo ngapi, ukimultiply utakuta kwa ufupi tunatumia jumla ya milioni 40, sio kwa mwezi, kwa siku. Shilingi milioni 40 kwa siku tunatumia kwa utumizi wa miraa na mogokaa. Leo sisi tuna shida ya mashule, tuna shida ya fees, tuna shida ya kulipa hospitali, tuna shida ya chungu nzima. Ikiwa kila siku tunatumia milioni 40 kwa siku, kwa mwezi hizo ni ngapi? 1.2 bilioni. 1.2 bilioni kwa mwezi ni pesa nyingi nyingi sana, ambazo sisi tunazipoteza kwa kujiharibia afya zetu wenyewe, ilhali tuna mahitaji mingi. Hiyo ni kiuchumi. Kielimu, watoto wetu hawaendi shule kwa ajili, pesa zetu zote tunazitumia kwenye kutafuna miraa. Baba amepata mshahara wake elfu ishirini ama elfu thalathini ama elfu hamsini kilo ya miraa anaenda tumia kwa uchache elfu tatu elfu tano Twajua kwa miraa mpaka shilingi elfu kumi na tano zinauzwa kwa kilo. Elfu kumi na tano mtu anatumia, na hali hatafuni miraa peke yake, atakunywa na soda, atakula bigijii, sijui atatafuna lozi, mpaka tembo mtu anakunywa na vibugizi aongeze ili apate kufuatiliza na ile miraa. Hisabu yote hii ni ngapi?
Pia sisi tunakataa miraa isiuzwe Kongowea. Kongowea ni sehemu ya kuuza chakula. Watu wa vijana pia wanapelekwa kule kununua tomato na nini, wakienda kule wakikuta mkokaa na miraa zauzwa kule pia wao wanaweza wakanunua kile, pesa zimebaki pengine kidogo, nyumbani ametumwa vitu vimebaki, ataweza kununua. Kwa hivyo, kwanza tunataka gavana apige marufuku kuto, chakula na mokokaa ni vitu tofauti, mokokaa na miraa ni vitu tofauti. Kwa hivyo, apige marufuku zisiuzwe pia uh, Kongowea. Jambo lingine tunawaomba zile kaunti za, za, za pwani zote kwa jumla zishirikiane katika kupandisha hii gharama ya kuingia mokokaa katika hizi sehemu, sio kupandisha gharama tu ya kuingia ile, ile taksi ziwe juu, bali twataka washirikiane, wapige marufuku kabisa. Wale mamama jana waliosema kwamba wao wauza mokokaa kusomesha watoto wao, je, wauziwe watoto wetu wasisome? Ndio haki? Yaani watoto wao wasome, wao hoja yao kwamba watoto wao wasome, wetu wasisome make wale wetu wazazi wetu wanaonunua mokokaa na miraa hawawezi kusomesha watoto wao. Kwa hivyo wao watoto wao wasome, wetu wasisome.
Ajabu ni kwamba katika lori ya pekee katika Kenya inayotembea barabarani, lori ya mgokaa inabeba juu ya keria na ubavuni, ambapo lori ya sampuli nyingine yote ya biashara hairuhusiwi kufanya biashara kama ile. Kwa hivyo tunawaambia serikali na tunawaambia wale wafanyabiashara wa mgokaa wawache vitisho katika mji wetu wa Mombasa, wasijaribu kututisha. Na tunawaambia ya kwamba siku ya Jumatatu wamesema watagoma kuuza bidhaa zao sokoni, walete wasilete, kula tutakula chakula na mgokaa wao hatuitaka katika mji wetu wa Mombasa. Kwa hivyo tunamwambia gavana kama kiongozi wetu katika huu mji, huu mji lazima heshima yake irudi mahali pake. Tumechoka kuona watoto wetu wakihangaika wakiteseka katika huu mji.
Serikali lazima ibendi hii kitu, haina haja ya kupandisha kupandisha kitu ambacho kwamba ni harmful. kitu ambacho kwamba ni kibaya kwa society na serikali ni watu ikiwa watu wapata dha- wapata taabu watu wa, hakuna faida yoyote ipatikanayo kwa hivyo twaiomba serikali iband hii kitu ni kitu very very harmful kwa binadamu hakifai we cannot compromise
hagaga kuwaasi waxayeen hogaamiyaasha eh, muslimiinta ismaamulka mombasa oo ka hadlayay dhibaatada iyagoo sheegay oo ka doonaya eh, guddoomiyaha ismaamulkaasi gebi ahaanba inuu mamnuuco eh, iibid eh, eh, suuqgeynta sidoo kale iibid eh, in la iibiyo qaadka iyo mid ka mida noocyadiisa ee mogoka loo yaqaano waraysiga iyo mooli muxidiin xasan waanay maxamed waad ku mahadsan tahay eenay kusoo dhawow star f m waad ku mahadsan tahay inaad wakhtigaaga na siisay magacaaga ku bilow
Eh, bismillahi raxmaan raxiim Eh, magacaygu waa cabdirasaaq maxamed jaamac garyaqaan oo naanaysteedu garyaqaan tahay waxaan ka mid ah odayaasha iyo ganacsatada magaalada mombasa
waa tahay een, garyaqaan bal wax inooga sheeg qorshaha lagu mamnuucayo qaadka ismaamulka mombasa
Eh, run ahaantii eh, qaadka eh, la mamnuucayo waa nooca loo yaqaanaa moqokaaga haye Een, waad ogtihiinoo een, kostiga ee, muddo dheer wuxuu la daalaa dhacay ee, muqaadaraad ee, noocyadiisa kala duwan sida daroogooyinka xashiishka iyo waxa la midka ah haddana waxaad moodaa in ee, markii dagaal badan lala galay een, muqaadaraadka noocyadiisa kala duwan oo aad moodo dadka xoogaa in maaragtay laga wacyigeliya arrimahaas in dhinaca kale hawshii loo divert gareeyey oo ah, dhalinyaradii iyo dhammaan dadkii danyarta ahaa iyo hadda dhammaan dadka oo dhanba generally ay u wareegeen dhinaca muqaadaraadka nooca loo yaqaana mokokaaga oo isagu kaba dhib badanba een, qaadka iyo da- drugs kale oo dadku ay hadda isticmaalaan
haye
marka eh, waana run ahaantii arrin u baahan in tallaabo laga qaado Eh, inkastoo dee waddanku uu yahay waddan iska maaragtay dimuqraadi ahoo furan oo qofku dowladdu ilaabay wax baan iyadu dowladda guud saarta maahine Eh, dowladaha hoose aysan awood badan lahayn haddana waxaad moodaa dagaalka hadda dowladdani ay qaatay mid ku wajahan yacni bal sidii loo samata bixin lahaa dadkan uu daashaday maxaa la dhihi jiray daraagiska ee muddo badan ee ka haray kawntiyada kale ee horumarka iyo geedi socodka waddanka uu leeyahay aada uga dib dhacay bal in dadkaas maaragtay la daba qabto si ay dowladdan ee countigu ay arrintaa u hirgeliso oo dhallinyarada ee dadka soo koraya maskaxdooda loo dhiso aa tallaabadan loo qaaday
waan gartay Een, run ahaantiina een, moqokaaga waa uun daraagis daraagiska ka mid ah oo eh, branch ka baxay weeye qaybaha qaadka muddo hadda waxaan u malaynayaa adigu dhowr iyo toban sano ah buu kolley ku jiraa een, waddanka oo dhan oo yacni dadku ay aada ugu baraarugeen in uu yahay nooc qaadadka la cuno ka mid ah marka markii horena lacag aad u yar buu ku bilowday oo dadka hataa labaatan shilin bay ku gadan jireen uhu ilaa hadda uu ilaa konton shilin beeciisa uu marayo uhu iyo wixii ka koreeya marka een, awel wuxuu ahaa oo uu ku ekaa dadka maaragtay een, ka shaqeeya een, dhismayaasha iyo baabuurta darawallada iyo maxaa la dhihi jiray taanbooyada ama kuwan maaragtay eh, kondaktayaasha baabuurta iyo dadka adigu noocyadaas shaqooyinka hoose qabta baa awel maaragtay een, maadaama aysan gadan karin qaadka kale ayagu maaragtay ka dhigtay waddo yaroo fudud oo maaragtay ay ku marqaami karaan oo maaragtay stimulant nooca stimulantia weeye oo maaragtay stimulantigooda ay ku heli karaan kadibna wuxuu u soo gudbay oo uu gaaray inuu maaragtay xaafadaha gaaro
haye sida gabdhaha shaqaalaha ah ee guryaha ka shaqeeya een, dadka shaqooyinka yaryar hoose qabta ilaa iyo uba u gudbaba ciyaalkii iyo islaamihii guryaha joogay sababta ay markay naagta shaqaaluhu ay cunayso dee waxa weeyaan dhammaan qof walba oo guriga ka tirsan waxaa laga yaabaa in wax kasoo gaarsiiyo oo maaragtay ilmihii yaraa dhadhamiyo oo islaantii hata guriga lahayd ay marmarka qaarkood yara qaniinto haye marka runtii fara badan buu dadka ku wada hayaa ilaa waxaad moodaa hadda eh, all generation style inuu noqday waxa weeyaan eh, ilmaha yar iyo qofka weyn ee sideetan jirka ah waa moqooqaag wuxuu noqday eh, life style ka mida noocyada maxaa la odhan jiray eh, nolosha eh, dadka maaragtay koosiga hadda jooga ay maaragtay ay ay- ay ay- ay isticmaalaan
marka waana garyaqaan runtii daraagis aad u xoog badan marka garyaqaan haddii aan ku weydiiyo ka waran sida ay uga falceliyeen ganacsatada ismaamulka mombasa
walaahi qof walba oo dee maaragtay em, decent life ku jira waa soo dhaweynayaa sabab tahay em, waxani horta waa daroogo weli waa daroogo xoog badan weeye em, ka xoog badan qaadka kale em, waana ka jaban yahay marka wax badan oo dhibaato ah buu ku hayaa runtii marka aad baanu usoo dhaweynay Em, dowladdu eh, awood badan oo ay ku mamnuucdo male ismaamulku hase ahaatee tallaabooyinka ay qaaday baa tallaabooyin wax ku oola oo sida cashuurta ay ku kordhisay annu waxaan odhan lahayn en, weliba tallaabooyin kale inay dowladdu ay hindisto oo maaragtay lagu joojin karo oo lagu mamnuucayo en, inta awooddeedu ay gaarsiisan tahay En, shacabkuna inay kacaan Eh, runtii aad baa looga wada danqaday arrin waxay noqotay markii ay dowladda countigu ay raise garaysay ee ay arrin tallaabada ay qaatay qof walba uu soo dhaweeyey inta iyagu en, ganacsi ahaan ugu dhex jirta ama en, qaad ahaan u isticmaasha mooyaane dadka kale intiisa kale oo dhan way soo dhaweeyeen cos wuxuu noqday eh, wax dhibaato ku ah nolosha En, dee sharciyanna umaba banaano sharciga diinta waxa weeyaan waa shay xaaraama En, waa tii xadiiska nabiga caleyhi salaatu salaam uu ahaa sal allahu aleyh wasalam Eh, kullu muskurin khamrun walkhamratu xaraam wax kasta oo qofka muslimka ee mu- ee- ee bini aadamka ah yacni uu muskir ah oo maaragtay ama stamulenti ah oo eh, noloshiisa wax ka bedelaya iyo en, joogitaankiisa soobar qof uusan ahaanaynin waa khamri khamriguna waa xaram marka en, qaadka iyo waxyaabaha la midka ah ee lagu sarqaamaa waxay la mid yihiin khamriga marka khamriguna waa dee xaaraan wey marka waa garyaqaan markaas darajadaas unbu gaarsan yahay ha marka su-aasha xigta haddii aan ku weydiiyo bal inoo sheeg saameynta uu qaadka u geysanayo qofka bini aadamka ah
En, horta saameyno badan badan buu leeyahay En, run ahaantii dee awal shay horta dhaqaale ahaan buu qofku u burburaya oo dee qofku waxaa laga yaabaa En, waxani waa daroogo weeye mar hadday jidhku barto waxa weeyaan qofku wixii maaragtay raasmaal ama ama ama mas-uuliyad uu qaadan lahaa ama shaygii uu dhigan lahaa oo saving u noqon lahaa oo dhan wuxuu horta ka horumarinayaa bal inuu horta marka hore uu ka en, asagu uu mu- maaragtay en, noloshiisa stamulantigiisa ka horeysiya wax walba oo taas waa xagga dhaqaalaha haye taaniyan xagga caafimaadkii baa waxyeelo badan u tahay oo de waxan horta waa daroogo Eh, jidhka dhibaatooyin badan bay gaarsiisaa Ah, central nervous systemka ayaa ugu horeeya meelaha ay qofku dhibaatada kasoo gaarto de qofku wax badan oo maxaa weeyaan eh, dhibaato ah oo xagga maaragtay eh, jinsiyadiisaa soo gaarisa khaasatan xagga maskaxiyan Ah, magaaladan waxaa ka furan ugu yaraan ilaa soddon rihaab waa ku dhowdahay Eh, rihaab waa meelaha dhaqan celiska dadka eh, daroogooyinku ay waxyeeleen marka dadka markaad aad u sii raacdo eh, naturally dad eh, dhibaata usoo gaartay oo maskixiyan yacni qofkaasi wax u noqday oo ilaahay ma aragtay qadartiisa eh, maskaxdiisa wax ku gaareen ma aha waa waa waa waa waa man generated waa wax qofka biniaadamka isaga gacantiisa uu ku keensaday khaasatan en, qaadka muqooqaaga daroogooyinka kale sida xashiishka iyo waxyaabaha lamidka ah marka runtii waa wax badan oo lala daalaa dhacayo marka qofkii waxaad arkaysaa asagoo miyir qabo oo kula joogo oo haddana aan miyir qabin oo yani waxyaabaha qaarkood uu ku hadlayo aad la yaabaysid macnaha superstition waxyaabo maaragtay istusayaa jira oo qaadkaas uu sababayo Eh, midda saddexaadna dee qofku markuu muddo wado eh, waxan eh, siyaabo badan baa awal shay uu soo gaaraya maaragtay dhibaatooyin fara badan oo xagga jirkiisa ah. ilkihiibaa dhammaanaya maxaa la dhihi jiray jimsigiibaa wuxuu noqonayaa jimsi darooga ku jirto oo xilligii maaragtay eh, daroogada uu heli jiray eh, maaragtay tebaya waxaa laga yaaba qofku xitaa inuu hadduu waayo uu dhibaato geysto oo maaragtay ama xatooyo geysto ama dhibaato kale uu geysto oo qof waxyeello uu geysto waxaa dhacaysa oo kale eh, qofku jimsiyan inuu xataa xanuuno badan ay usoo wajahaan marka qof isog maaha Eh, marka waa runtii dhibaatadiisa lama soo koobi karo haddii daraas ahaan loo eegana wuxuu ku xoog badan yahay dhammaan daroogooyinka la isu geeyey oo dhan qaar ka mid a marka Eh, een, garyaqaan haddii aan ku weydiiyo su-aasha xigto inoo fafaahi faa'iidada qaadka uu leeyahay
Ah, actually em, dadku em, waxay dhahaan faa'iiduu leeyahay laakiin horta siisa wax xaaraan faa'iido lagama helo Hayo.
xaaraantu waxa weyn ilaahay baa maaragtay eh, inaga xarimay Eh, waxa laynoo baneeyeyna waa dayibaadka iyo waxyaabaha maaragtay ilaahay u xalaaleeyey unbaa faa'iida ku jirta Em, faa'iidada uu leeyahay dee waxa weeyaan inuu qofku noloshii wanaagsaneyd intuu ka baxo nolol khayaali ah uu galo waan gartaa oo maaragtay de marka taas baa dad kaas ah faa'iido u arkaya marka em, inaba wax horta xaaraanihi faa'iido ma keenaan Em, sabab tahay eh, dee ilaahay baaba sheegayba Em, ilaahayna waxa weeya wixii uu dee ummadiisa uga digay waa wax aan naftooda inaba wanaag aana u keenin marka eh, dad badan baa jira oo ka ganacsada oo dee ilma ka biisha ayagu waxay ku leeyihiin eh, mean of business buu noo yahay oo waddo yaroo fudud oo aanu hadda maaragtay ilmaha ku biilan karno laakiin waa qof uun fududaynaya maxaa la dhihi jiray mukhaadaraadkii iyo xa- xaaraantii qof kale u fududaynaya marka wixii de qofkaasi uu ka faa'iidana ama uu shaqa ahaan uga helana de waa un xaaraan weeye xaaraan xaaraan lagu da- daray weeye waa labada marka najaasun bay noqonaysaa Een, su-aasha xigta haddii aan ku weydiiyo saameyn intee la-eg ayuu ku yeeshay dhallinyarada ismaamulka mombasa
allahi waxaa la odhan karaa boqolkiiba afartan saameynaa buu ku yeeshay hadduusan kaba badnayn haye sababtu tahay wuxuu gaaray iskuulladii mhm wuxuu gaaray eh, goobihii waxbarashada oo dhan mhm wuxuu gaaray goobihii caafimaadka mhm iyagu guryaha iyo iskaba dhaafa xaafadaha mar hore u gudbay marka em, waxaad moodaa haddii aan hadda wax laga qaban mhm inuu noqon doono em, meesha keliya ee koostigu ay noqoto em, qaadku inuu ka mid yahay quduul daruuriyaadka ee reerku marka uu soo adeeganayo subaxii adeega uu qayb ahaan ugu xisaabtamo oo odaygu biilka eh, ama qofka bread winnerka ah ee guriga qaybta eh, yacni en, mas-uuliyaddiisa ayaa uu ku dara budgetka guriga sida ay ku socota wey hadda
Een, marka haddii aan ku sababta weydiiyo hadday hooyadii cafwan hadday hooyadii cunayso mhm
de guriga hooyaa maamusha marka een, eh, ma dhihi karno een, dadku waa kala nooc nooc laakiin een, dadka soomaalida oo kale de waa dad diin leh oo dhaqan leh way jiraan guryo laga cuno oo badan oo soomaalida ah laakiin waxaa jira guryaha kale ee dadkan lookalka ah khaasatan dadkan inala haybta ah ee muslimiinta ah waxaa isdhihi kartaa boqolkiiba soddon guryahooda waxa weeyaan bahalkan waa laga cuna
haye marka mar hadday hooyadii qayilayso oo maaragtay cunayso muquuqaagii ma eh, ma aha maaragtay wax eh, la qariibsan karo in bajetka guriga adeega subaxii lagu daro marka haddii aan ku weydiiyo saameyn intee la-eg ayuu ku yeelani karaa bulshada soomaalida qaadkan iyo moqooqaaga wallaahi bulshada soomaalida een, laba meelood hadda een, uu saameeyey oo dee taabashadeeda iyadu waa awalba dad isaga bannaan baxay bay ahaayeen laakiin bulshada inteeda kale waxba kuma laha bulshada waxaa la dhihi karaa boqolkiiba adigu toban wax ka yar buu saameeyey ma khaasatan eh, dadka gaadiidleyda ah nimanka baabuurta ka shaqeeya mhm eh, baabuurta waaweyn ka shaqeeya mhm Eh, baalkaasi aad buu u saameeyey run ahaantii Eh, soomaalida kale ee danyarta ah ee local maxaa la dhihi jiray householdiska iyo waxyaabaha ka shaqeeya sida waardiyayaasha maxaa la dhihi jiray waxyaabaha lamidka ayagana wuu saameeyey laakiin inta badan dadka maaragtay ganacsatada dhexdhexe dadka maaragtay iska adigu shaqooyinkooda fiican haystaa dadkaas waxaa wax saameyna kuma yeelan bal qaadkii iyo sigaarkiiba waxaa loo arkaa qofka soomaaliga ah markuu ummad kaleoo soomaaliya uu dhex fadhiyay inuu ku dhex isticmaalay inay aad ku tahay wax la qariibsan karo oo qofkaasi uu la dhuumanayo oo yacni meel mugdiya la aaday oo aan laga arkaynin marka runtii waan dhigi karnaa dadka soomaalidu marka laga soo reebo qolyahaas shaqooyinkoodu ay noocaas yihiin waa waa ka ladan yihiin haddii aan ku weydiiyo qoysaska misne dhanka guurka saameyn ma ku leeyahay
ha aad iyo aad haye
dee guurka saameyn badan buu ku leeyahay generally haddaan uga hadlo oo aan soomaali keliya aanan ka hadlin laakiin qoysaska oo dhan waxa weeyaan waxyaabaha hadda guurkooda burburinaya wuxuu u badan yahay muqooqaagaas mathalan waxaad arkaysaa nin dhalinyaro ah oo soo guursaday gabar baa gurigii joogta asagii waxa weeyaan shaqo yar oo wuxuu helayaa maaragtay casualty ah oo lepra ama waxyaabaha lamidka ah oo paymentgeedu ama afar boqol ama shan boqol oo shilnuu yahay marka wixii marka waana daily wage weye maalinkiibaa wixiisa la siinaya gurigii waa kasoo shaqo tegey shaq uu soo aaday meel buu shaqo ka helay lacagta u horeysa uu qabto waxay noqonaysaa horta inuu muqooqaa ka gato maalinka uu waxa weeyaan uu cabitaankiisa ka gato marka isagoo faramaran buu guriga ku noqonaya gabar baa gurigii joogta uur bay leedahay ama ilmay haysaa marka waxaa imanaysa maaragtay inay maaragtay gurigii dayacmo gabadhii waxay cunto weydo gurigii ilmihii wax waayaan marka dambe inay iska cararto oo meesha ugu dhow ama dadkoodii ama hooyadeed ama waalidkeed ay joogaan ay u orado ilmihii marabta halkaas ayeeyadii koriso gabadhii ay meelaha iska silecdo ay noqoto qof maaragtay iyadii maaragtay iyaduna banaanka suuqa gasha oo ama siyaabo kale oo ama dee jirkeeda ka ganacsata ama shaqo of ka raadsata waxyaaba adigu noocaasa marka aad buu u badan yahay inuu guryaha aada u burburiyo muqooqaagaas su-aasha ugu dambaysa su-aasha ugu dambaysa haddii aan ku weydiiyo garyaqaan soomaalida ku dhegaysanayso misna ummadda ku dhegaysanayso maxaad ugu baaqaysaa misna aad u sheegaysaa
wallaahi dadka muslimiinta iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedba iyo dadka kale ee na dhegaysanayaba waxaan ugu baaqayaa horta waxna waa xaaraan weeye xaaraantuna ilaahay baa nahiyey wanaagga iyo waxa ay soo kordhinaysaana ma jirto bal iyadoo xaaraana bay haddana waxay tahay maaragtay muqaadaraad marka in ay dhinac uga soo wada jeestaan oo qof waliba qofka u dhow ama ehelkiisa ah ama saaxiibkiisa ama walaalkiisa inuu fiiro gaara u yeesho oo intuu ka waanin karana uu ka waaniyo baalkanna aada loola dagaalamo weli waxaan rabaa dadka soomaalida aan ku baraarujinaya waddada keliya aynu ummadeenna ku sixi karno waxa weeye qofka balwadda leh inuu noqdo tuka cambaarle macnaha tuka cambaarle waxaan ka wadaa inuu noqdo qof dadka ka sheegan marka qof walba oo qof balwadla saaxiib la ah inuu tuso saaxiibtinimadoodu inaysan ku wanaagsanaanaynin ilaa uu waxani ma aragtay qofkani uu ka dhex baxo marka hadduu arko qofku inaadan soo dhawaynayn waxa tallaabada iyo waxa uu ku jiro oo bulshada laga dhex sooco waxa weeyaan waa nooc ka mid ah siyaabaha lagu yarayn karo maaragtay inay dadku balwaddii ay maaragtay u bannaan baxaan oo yacni in la karaahiyeysto waxa weeye saddexdii shay ee maaragtay munkarka lagu jebin jiray bay ka mid tahay midba ugu adcabsan in qofku xataa uu karaahiyeysto marka karaahiyada la karaahiyeysanayo qofka balwadda leh inuu ummadda dhex galo la la la aamino loo sheekeeyo yacni la siiyo maaragtay ixtiraam oo qofkaas laga saaro maaragtay ummadda oo ixtiraamkii uusan helin wixii uusan helin waxay soo dhoweynaysaa inuu qofku balwadda ka fogaado uu dhaho runtii bulshadii iyo dadkii kuugu dhowaaba haddii aad waxan isku gafaysaan waxaa qurux badan inaad ka fogaato marka waddada ugu sahlan oo ummadda lagu sixi karana waa taas wey saasaan anugu qabaa marka in dhinac looga soo wada jeesto oo dadka ama balwadda noocaasa leh ama baluudaha kale leh in qofku maaragtay uu tuso inuusan maaragtay waxaan raalli ka ahayn oo bulshadu ay tusay inay raalli ka ahayn oo meelaha maaragtay bulshada isugu timaado aan lagu soo dhoweynin oo yacni la karaahiyeysto si qofkaasi damiirkiisu usoo noqdo oo is- u- isu tusay inuu bal bulshadii mar dambe hanan karo oo isu wanaajiyo anugu saasaan odhan lahaa bcause eh, waana way jirtaa de dood waa la waanin karaa laakiin waanadii iyo ficilin la isku dara wey
Een, garyaqaan waad mahadsan tahay een, ee, wakhtigaaga aadna siisay waanan kaga mahad celinaynaa haddaan nahay bahda sta f m een, mar Aad.
walba waxaan ku leenahay kusoo dhawoow idaacadda Ah, mahadsantiin insha allah bahda istaafirma idinkana waa idin salaamaya waana maalin wanaagsan aad baa idin salaam asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaalkaas waa tahay dhegeystayaal isku soo noqod wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiin ah, meel walibood naga dhegeysanaysaan iyo si walibood inoo dhegeysanaysaan Ah, dhegeystayaal ha iska bedelin mawjada si aad oola socoto wararka iyo barnaamijyada idaacadda saaxiib yaal idaacadda sta f m codka gobolka waqooyi bari ayaad naga dhegeysanaysaan waad ku mahadsan tihiin la socodka dhegeysiga xulashada codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka hogaanka star f m codka gobolka waqooyi bari koldhowna waxaan u gudi- aan u gudageli doonaa eh, qodobka doodda ee barnaamijkan oo ku faaqidi doono dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan bal waxaad inala wadaagtaa sheekooyinka eh, kula yaabka badnaa ee ku saabsan qaadka eh, noocu ahaadaba Eh, sidee baad u aragtaa aanay arrintani misna cabashadani ay soo jeedinayaan bulshaweynta ee ka soo jeeda gobolka ee xeebta qadka telefoonka tooska aad nagala soo xiriiri kartaana waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber barqa wacan wanaagsan aan idin leenahay dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan Een, maxaad sheekooyinoo haysaa oo ku saabsan ee muqaadaraadka sida qaadka sheekooyinka qaadka ku saabsan haddii aad inoo hayso waad nala wadaagi kartaa Ee, sidee baad u aragtaa waxyaabaha kasoo yeeraya gobolka xeebta ee ku saabsan qaadka in ay joojiyaan misna ay mamnuucaan adiga een, ma ku boorin lahayd dabcan gobolka waqooyi bari isagana in laga joojiya misna laga mamnuuca qaadka qadka telefoonka waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber dhegeystaha ugu horedoonaya barnaamijkan oo ila qeyb qaato helo st f m helo st f m ka xumahay dhegeystaha siina qadka ayuu ka laabtay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber waa qadka telefoonka helo st f m helo st f m wacalaykum asalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeysta kusoo dhow barnaamijka magacaaga iyo goobtaad ku sugan tahay
waxaa jimcaamad oo kala hadlaya carbiya sub county
haye eenay qodobka dooda dabcan waa la socotaa wax sheeko ah misne sidaad u aragto eenay waxa kasoo yaarayo gobolka ee xeebta
si wanaagsan si wanaagsan
haddaad u guda gasho
haddaan u guda galo waxaan dhihi lahaa mhm
qaab sidiisaba darogada wuxun adduunku inta taalla iyo dhibkaas u keenaa dadweynaha siiba soomaalida north eastern dhibkaas u keenaa mid la marayn kara ma haye
dadkan ma fahmayin haye
waa sixira u malayna waxbaa ku jiro waan gartay
waa waa waa- ma fahmaayeen dadka dhibaatadaas u keenaa ma fahmayin niman waxaa jira hataa gabdhihii loo dhisi gabdhihii nin lagu qoray haye
kuwa biilka waxaa jira hilgooyadii oo dhammaanaya lacag la waay oo lacag la biil u waaya haye
taba taba daba daba ninkii tabar bacdi wax xoog ku qabsan lahaa oo dhanba waxaas ka dhigay calaama nin oo maanta laba iyo tobanka ilaa caawa laba iyo tobanka maxaad qabana horta
waan gartay kulli calaa haal waxaan dhihi lahaa mhm
qaadka sidiisaba hala mamnuuco waddanka oo dhan ha laga mamnuuco qaad
waan gartay beerihiisana ha lagubaba foolba halaga wax kale ha loogu bedela dadka yani hadda ka ba- ba- isticmaalaan wax kale ha loogu bedela waan kaga mahad celinahay sida wanaagsan oo barnaamijka aad nagala qayb qaatay dhegeystahaasina wuu ku mahadsan yahay dhegeystaha xiga helow safi ka xumahay eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber helow safi kusoo dhow barnaamijka magacaaga iyo goobtaad nagala soo xiriireyso dhegeysta ayaa magaceyga waxaan sacay waxaan joogaa hiye haye
walaalo waa maqlaaya raggii isku xigay mhm
waxa waa horta bahalkan bulsho badanaa xunta ma fahan waan gartay
hadduu qofku da- dabeeqaan yahay ama abuukaato yahay ama maxkamada ka shaqeeyo qaab dadka waxa looga dhaadhacsiiyaa jira haye
waxaan waa xaaraan markaa leedahay maarag mhm
waa inaa aayad soo daliilisaa macnaha ogshel ogshel haddaa maanta dhan ingiriis dhahda aayad ma noqonayo waan gartay
kii kaloo nolosha ka hadlaayana waa maqlaaya war bahalkan aayad lagu xarimaayo oo qur-aanka ah maarag aha
ha keenaan wadaadadan oo yani Waxaa ku- wa- Nima laba rabo.
wa- waxa- waxa- Hadda- waxaan ku weydiinayaa- hadda aan kula hadlayo waa cunayaa wallahi marka waxaan ku weydiinayaa adigoo mahadsan Ha.
bal noo sheeg waxaad ka faa'iidayso qaadka oo aad ka dhaxlayso waa quuntan awliyaa soo saqabto marka ma nafaqaad ka helaysaa oo ma dhakhtar maa kuu qoray dawo miya jirka muu Hadda- naaxiyaa holdon dadka ka hadlaya qaabka inuu xaaraan yahay inuu xun yahay inuu ken yahay nimaha naaguhu isaga wa- waxaas dhan waa aflagaadaniyo maya waa la arkay waa la tijaabiyey aflagaada maaha waa la arkay waa wax la hayo waaye oo cad aflagaado naago naaga waa qabnaa maygaa noo bijla jibiyeniyo maxaa waacayadan maya waa jirtaan wa- wararkaas waa jira haddii adiga hadda waa dacaayad waa barabagaando meesada weere dhan maya marka adiga hadda macnaha hadalkaada waxaa waye qaadku uu wanaagsan yahay hala cuno waa waa nafaqe qofka qofka joosaa la siiyaa ma fahamtay haye
qofka qa- qaar waxaa laga yaabaa inuu isla hadlaayaba haddii uusan cunin
ee waa waxuu balwad u noqday soomahan uu bartay wax maahan yani stresska magaaladan samayn kama jirto soo ma ogi haye
xaaladeedana waxa waaye galab galab iyo wax saasa ma fahamtay aha
dadkiyaa isku isku raran oo dhibaataysan marka een, haddii su-aalaan ku weydiiyo waxaad dhahday ee, magaalada shaqala-aan baa ka jirta lacagaha inta badan lagu gato lacagadaha lacagadaha Sheego, in allah yarsiqu man shaa biqayri xisaab hadda bambaas oo kale aha
marka horeba wanaag kama jirin waan gartay
marka horeba aha
waxaa haweenaa joogay haye
ma maqashay adoo hooyo waa ma lagu soo harsaday si wanaagsan
bambaasa qaadka ama wadano noqonaa xasiishada khamriga balaayada isdaba orda dee asagay hoos yimaadaan asaga haddii Waa- meesha waa- laga waa- saaro war hadda fiiri aniga xasiish ma xado wallaahi khamri ma xado injuuba xataa kuma cuno maya maanta walaal haddii aad noo sheegto qaadka waxaad ka helayso aniga xitaa waan kugu soo biiraya
wallaahi barna maya haddaad cuno hadda dooqaaga adaa iskale laakiinse barnaamijyaa lagu diyaariyaa qaabka business uusa dadkan oo maaragtan oo dadka qaa dadkan waxeeda jecel yihiin qofka qaadka uu cunaa wuxuu cunaa inay ku mashquulaan macnaha
waanay dhegeysto waa kaga mahad celinaya sida wanaagsan oo barnaamijkaad nagala qayb qaadatay mahadsanid ayaanu ku leenahay dhegeystahaysana waa naga mahad celinayaa waa tahay dhegeystaha xiga dhowel baa dee wax alle waxa asaga u arkay inay yihiin wax wanaagsan ama eh, agtiisa eh, macnaha qiimo kale waxyaabaha isaga uu samaynayo ama qiimo u leh ma qiimo ulah u arkaa Aha.
inay wanaag ay ku jirtaa aad iyo aad laakiin dhegeystaha runtii haddii la fiiriyo dhanka kale ee khubarada caafimaadka ee dhanka diinta ayuu ka hadlay Een, ma maan dooneynin ee, dhankaas dee culimmadu ay ka hadleen oo marar badan oo ay sheegeen dhanka diinta oo waxaan een, waxaa la ogaada inuu yahay wax maanka doorinayo islamarkaana uu yahay mid aad iyo aad u xun oo qofka ee, dhibaato u geysanaya haddii ay noqon lahayn khubarada caafimaadka iyo haddii ay noqon lahaynba oo dhankaas iyo ee, dadka ee, marka aanirada ee culimmada marka waxyaabaha hadda ninkii naga soo wacay isagana gaarsiin ayadoo malaynaya uu sheegay dhibaatooyinka laga dhaxlo waa wax jiro haddii jeeraan maqalnaa sheekooyinkaasi oo dad goobjoog ka ahaa ay ka soo sheekeynayeen ama ay arkeen sheekooyinkaasi ee dhibka uu keenay iyo waxyaabaha lamidkana runaantiina wax lala yaabo ma aha ee waxan maaha waa geed baxay ma aha nafaqa lama sheegin ee waxa ku jiro marka hataa qaar ka mida warbixinada waxay tusayaan oo saynisyaanada in e, lala xiriirin kara xitaa dhanka xanuunka maskaxda marka taas waa jirta oo dhanka diinta markii la dhahana waa culummadu si dhammaystiran ayay uga hadleen bal dhegeystayaasha kale iyaguna aan u yeerno
helow dhegeyste kusoo dhow barnaamijka magacaaga goobtaa ku sugan tahay walaal waa sucaad in badan baa idin salaamaya kusoo dhow sucaad
arrimaha aad ka hadlaysaan waan fahamsanaya waa arrimaha qaadka mhm
istanbuulo xawana aad baan u salaamaya haye
midda xigta horta waxaa waaye qaadka horta waa waxa laiska jari karo oo laiska celin karo haye
dad waxaan arkay konton sano afartan sano cunaaya oo ay iska jareen haye laba siyaabood ayaa loo cunaa isagoo haye markaan u koogala oon daraaseeyo laba siyaabood baa loo cunaa haye
mid dadkii baa qofkii baa lacagta ku badatay oo lacagtii wuu ku yaraynaya waan gartay
midna stress baa ku hayo stresska ayaa iskaga baabi'inaysa haye
taas hadda midka warkaas war ka daran baa yimaaday mhm
qaadka hadda wuxuu noqday wax khafiifa caana cabaysa ayuu iska noqday taas wax oo interest ah ma aha haye hadda waxaa soo baxeen daroogooyin kala duwan aha oo qaadka ka daran oo lagu daro haye oo anigaas oo haweena u korgalo oo magacyahooda hata in badan aan ka bartay waan gartay
taasoo aan ka daraasadeynaya dadka inaan fahansiiye rabo horta dhibaatada meesha taalo mhm inaysan qaad ahayn haye
lambar one horta shiishad baan arkay haye
xarun lagu gada ayaan tagay waxaa la ii soo bixiyay bug ay ku qoran tahay daroogooyinka anoo hindho shareer xirto aan iska dhigaya qof darooga raadina haye oo inaan iibsada rabo haye taasoo aan yaqiintii aan ka yaqiinjinayo inta nooc ay haayaan haye
meeshii baan tegay meel saldaqad yar baan tegay oo waxaas lagu iibiyo waxaan dhahay walaalow maxaad gadaa halkan maxaad ku iibsaa mhm
lambar kow horta waa wuxuu yidhaha waa shiishadda mhm
lambar laba waa xashiish mhm
lambar saddex wuxuu yidhaha bahal wuxuu ii soo bixiya daqiiq ah oo la yidhaahdo cabdullaahi teen cabdullaahi teen ha maalintaas baan maqlay haye
lambar afar wuxuu ii soo bixiya hal bahal kaloo haddana oo kabaray la dhaho haye
lambar saddex haddana lambar a- sad- afar baan jooga lambar kan wuxuu ii soo bixiya igu soo orod bahal la dhahay haye
iyo iga sii orod haye waa daroogadii oo laisku dardaray midna qofkii oo ku soo ordayo ay ku dirayso maskaxda isdhex qaadaya iyo mid asagiiba cararayo haye ayo horta waxyaalo badan buu ii jiray laakiin inta aan ka qabtay inta- marka een, waxaan filaa adiga hooyaa tahay saamayn noocee ah ayaa inta badan uu kugu yeeshee ee, qaadkani misna daroogada saamaynta aan meeshood u tegayba waxay ahayd yaqiinta aan yaqiinsanayo caruurta darooyooyinka laga gado waalidiinta aabooyinka darooyooyinka laga gado inaan yaqiiniyo dad badan baa idhaa daroogooyin kala duwan marka waxaan ogaaday inuu qaadka uu yahay waxaan macno aan lahayn haye shurubooyin waxaan arkay oo farmashiyooyinka lagu gado oo la cabbaayo iyadan haye
marka saamaynta noocaas waxay tahay caruurtii dugsiga waa lagala daalay iskuulka waa lagala daalay qof oo soo iibsaday ama cunugii ha ahaada ama qof kale ahaada ee cunugii siinaya wuu barayaa si sahal buu ku siinayaa isagoon lacag aga bixin waxyaalaha xunxun waa laisku horta waa laisku walaalsadaa mhm waxyaalaha fiicanna laiskuma walaalsada sida hadda haddaan diin faafinayo ama ilaahay daacidiisa aan ku jiro cid rabta mala laakiin waxyaalo xun haddaan ka shaqaynayo aad baa la iisoo raacaya horta waa tahay dhegeysta waan kaga mahad celinayaa sida wanaagsan oo barnaamijka nagala qayb qaadatay daroogada waxaad ogaanaysaa inaad qaad keligeed ahayn arrimo kale ayaa arrimahaas kale in la saarkad garay ayaan aad u jeclaa qaadka waa wax laga hari karo walaal adna in badan baan ku salaamaya intaad barnaamij oo na dhegaysanaysa waan kaga mahad celinayaa sida wanaagsan oo barnaamijka nagala qayb qaadatay dhegeystayaal koldhow waxaad maqli doontaan wararkii ee, saacadda ee, sagaalkii oo subaxnimo ee, awanir ah dee tobankii oo subaxnimo markay kusoo dul istaagto dhegeystaha xiga helow dhegeyste helow dhegeyste
hallo
kusoo dhowo barnaamijka magacaaga ee goobtaa ku sugan tahay caddoo mandheera county haye cadow aanay barnaamijka waad la socotaa iyo qodobka aanu maanta diiradda ku saarayno si fiican haddaa u guda geshid horta dila annaga dhan weriya aad noqon doonta adiga weriyaa tahay haye
anigada waxaan jooga goob ganacsigan joogaa haye
haddii aan dha annaga dhan garate haye marka malaayiinta qaarka ku nool oo qaarka oo qaarna cunayiin qaarna ka ganacsadaan qaarna ka shaqaysa haddii la joojiyo ama lagama nooca ee hadday noqoto noocista hadday noqoto xeebtaba dowladda kenya intay shaqo u keenaysaa dhac iyo waxaa bilaabanaya dhibaato iyo dagaal baa bilaabanay in la joojiyo maahan bilyana ku nool qaadka oona ka ganacsada dowladda kenyana dhaqaalaha ugu badan qaadku kasoo gala ma garatay haye marka anin ma soo dhaweynayo marnabo in la madnoo
ka xumaa dhegeystahaasina khadka ayuu ka laabtay dhegeystayaal eh, dabcan waxaanu kusii soconnaa qeybihii dhexe ee barnaamijka wuxuu- waa xilligii eh, war wixii dalka iyo dibadda eh, inaga soo gaaray dhegeystaha xiga helo stef waan ka xumahay dhegeystahaasi qadka ayuu ka laabtay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber saaxiibayaal idaacadda sta f m codka gobolka waqooyi bari aad naga dhagaysanaysaan waad ku mahadsantihiin la socodka dhegeysiga xulashada codka gobolka waqooyi bari waad la socotaan dabcan dhegeystayaal qodobka aanu barnaamijka ku eegeynay oo ahaa arrimaha ku saabsan qaadka ee laga mamnuucay ismaamulka mombasa Ah, dhegeystayaal adigu inooma haysaa sheeko ku saabsan qaadka Ah, misna sideed u aragtaa in qaadka laga mamnuuco ismaamulka mombasa misna gobolka xeebta dhamal Eh, sideed u aragtaa qaadka in laga mamnuuco gobolka waqooyi bari qadka telefoonka tooska aad nagala soo xiriiri kartaan waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber dhammaantiin waxaan idin leenahay barqa wacan wanaagsan qeybihi dambe ee barnaamijka ayaanu ku guda jirnaa Ah, dhegeystayaal dhowr ayaanu fursad siini doonaa kadibna waanu soo afmeeri doonaa barnaamijka hello stephen waa ka xumahay dhegeystahaasi khadka ayuu ka laabtay eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber hello stephen hello stephen waa ka xumahay dhegeystahaasina khadka ayuu ka laabtay dhegeystayaal dhammaantiin waxaan idin leenahay barqa wacan oo wanaagsan barnaamijka waa barnaamijkeena hogaanka awnaradda sta f m codka gobolka waqooyi bari xubinta hogaanka sta aan uga hadlayna arrimaha ku saabsan dalkani kenya misna xaaladda dalkani kenya marka iyada taagan aanu diirada ku saareyne ee, ismaamulka misna gobolka awnaradda ee xeebta oo dabcan loogu dhawaqay in laga joojinayo waa tahay ah, dhegeystayaal dhegeystaha xiga hello stephen hello stephen waan ka xumahay dhegeystahaasna qadka ayuu ka laabtay qadka telefoonka tooska eber toddoba eber laba hello dhegeyste calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi tacala wabarakatu kusuro barnaamijka dhegeyste waaku salaam aan cabdulaahi mandheera waaye
haye waa la socota somahan qodobka een, ku soo dhowow oo kusoo dhawahay marka hore leed waa waa la mamnuuco waa la joojiyay alle aha waxaan u qaasay mandheeraan qaasida ma- markaa dambaasita waa waaba ayaa mandhaxata ma garat waan gartay marka mandheera ku fiicnaan lahayd in laga joojiyo laga mamnuuca laakiin maamul intaa sidaan annaga naba hadnaba hadda ka maqlahay naba hadnaba ma garat haye
marka gobolka waqooyi bari ma ahane madheeraha laga joojiyaan dhihi lahaa madheera marka horeysa madheeraha laga joojiyo
haye
dadka masaakiinta oo ilmaha ku korsan hayana shaqaadoor ha loo sameeyo ma garad haye
marka se mabaaso hale hambali hambali khayr ba allah si hale bama hambali hale oo hambaliyana
waan kaga mahad celinaa sida wanaagsan oo barnaamijka aad inagula qeyb qaadatay waa hagaag haddii aan soo qabto adeega barnaamijka qaybta ka ah maamulka isgaarsiinta ee dalka ayaa abaalmarin abaalmarinaya warbaahinta kala duwan ee abaalmarinta oo loo yaqaano kuuza award si bilaasha ugu codaysta f m waxaana ku dirta ereyga kuuza lambarka ah hal shan lix eber hal star f m waxay ku guuleysatay idaacadda ugu wacan ee gobolka waqooyi bari abaalmarinta ee kuuza award sanadka dhammaan guulaysaha guulahaasi waa adiga sababtaaday dhegeyste si bilaasha ugu codaysta f m waxaana ku dirta ereyga kuuza lambarka hal shan lix eber hal codayntu waa bilaash waad ku mahadsan tahay mar walbaba sida aad u garab taagan tahay warbaahinta star ee idaacadda star f m si bilaasha ugu code star f m waxaana ku dirta ereyga kuuza lambarka hal shan lix eber hal ama shabakada kuuza award c o k e dhegeystayaal weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka hogaanka star ee habanarahda hogaanka star f m codka gobolka waqooyi bari qeybihii dambe ee barnaamijka aynu kusii soconnaa diiradda ku saarayno arrimaha ku saabsan muqaadaraadka masneeqaadka sidaad u taqaaniin dhegeystaha xigaalo star f m
waa caddooo soo laabtay haya caddow soo dhowow
hor dadkan baalkan wuxuu ahay ma fahamsana ma garatay haye
hortana qaadka mar orman ka ganacsaday haye
daqiiqada uu magaalada ka maqan yahay meelaha lagu iibo ama kusoo dego adoo gaariga saaran ama gaariga aawadasid ninka qaadka cuno ama qaadka sugo haddaa tira waddada kalaa uu kula dagaalay
haye
asoo qaadka cuno dallaasin waxaa waa tira kaali xambaarna uu ku xambaaray waan gartee
dadka ogaada haddii magaalada qaar laga mandooco ee mandheera inay dhibaato badan ka dhalanayso haye
baalkan malaa'iin badana ku nool oona ku ganacsado oona isku maaweeliyaan haye
waxaa dhan way soo baxayan banaanka usoo baxay hadda laakiin lama arkaayo haye
markaa ogaada hadday dhaha qaadkaa laga mandooco noolisaan gaar ahaan mandheera hadday dhaha laga mandooco mhm
ha ogaadan in guryaha laiskugu soo gelayo haye
hataa rag waxaa jira hataa haddii isbitaalka ay ahayn waxaa waaye islaanta ay ka tegaysaba oo ciddooda ka aadaysa waan gartee
marka qof waxaa jira markuu cunaayo oo gurigiisa iyo ilmihiisa iyo awlaadiisa iyo xaaskiisa baarwey adduu cunaynin waxaa waaye ilmahaas iyo xaaska ku kacaayo oo laynaayo haye
marka keliya aysan fiirinin waa xaaraan waaye waa la cunaay dad baa cunaay dad baa nagu dhibay ay fiirinin laakiin ha ogaadeen waxyaabaha baalku haayo oo ummad badan uu ku hayo mhm dawladduna kuwii soo waxbartay oo qaadna cunaynin dowladana cunaynin shaqa u laadae kuwa malaayiinkan kalaad qaar bu waxbarteen oo aqoon-yahan hadda qaadka cunaadi laga joojin ha ogaadeen waxaasana ina shaqa loo helaynin oy dhibaatada ay sii badanayso haye
dadka markaysan dhihin hala joojiye ha fiiriyeena ee waxyaaba baalka uu haayo horta iyo dadka uu naga haayo
haye
marka dee xeebtana nin walba waxaa layidhi ceesan dacan geysay annada xeebta ma degan mana joogna laakiin waxaan jira loo isaan garaan dheeraa joognaa e mhm annaga in lagama nooc dheeraa boqolaal qofaa ku nooloo yaa biisha baalka soo cuno guriga kale iskaga bixiyo awlaadooda ku biilo iskuulaha kaga baxsado madaaris kaga baxsado marka waxaa dhan haddii laga madno waxaa waye shaqalaana imaanaysaa dhibaata imaanaysaa dagaala imaanaya dhaca imaanaya marka hala fiiriyen daroogada iyo qaarka aan la fiirin hala fiiriyo ummadda ku hoos nool baalka waan kaga mahad celinayaa sida wanaagsan oo barnaamijka aad nagala qeyb qaadatay dhegeystayaal waxaanu ku leeyahay dhammaantiin meel walba waad joogtaan is walibood inoo dhegeysanaysaan marna ha ka dheeraanna warbaahinta star f m dhegeystayaal waxaanu soo gaarnay qeybihii dambe qeybtii ugu dambeysay ee barnaamijka waxaanu soo gaarnay guntii iyo gunaanadkii ee barnaamijka intaa nagala soo qeyb qaadatay barnaamijka waad ku mahadsantihiin intaa raadiyaha dhegta ku haysa ee barnaamijka nagala soo qeyb qaadan idinkana mahad gaar ayaad nagu leedihiin intaan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamijkiisa xiga waxaan idinkaga teganaa sidaasi fi amaanilah bay bay waa aniga muxidiin xasan maxamed iyo saaxiibkey maxamed cali